warka ka soo baxay booliiska soomaaliya oo ahaa qoraal ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkii xalay maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku qaadeen hotelka biral biij ay ku geeriyoodeen lix ruux oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toban kale weerarka oo dhacay siddeedii fiidnimo oo daqiiqadala xilliga muqdisho ayaa waxaa qaaday toddoba ka mid ah maleeshiyada al-shabaab sida qoraalka lagu xaqiijiyey warka ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in saddex ka mid a askartii badbaadada samaynaysa ay ku dhinteen weerarkaasi oo soo afjiridiisa ay qaadatay ku dhowaad siddeed saacadood oo toosa xilliga weerarka lagu qaaday biral biij hotel ayaa waxaa ku sugnaa dad aada u badan kuwaasi oo damaashaad u tegay xeebta maadaama laga nasanayo shaqada oo jimco ay ahayd qaar ka mid a dadkii weerarkaasi ka badbaaday ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo qaarkood weli qaba shooggii iyo walaacii ay ka qaadeen weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho ahaana qaraxa umalayna hadda innaga kusoo arkay kadib gadaalaan u noqonay gadaal dhinacaasa u cararnay dhinacaan dhanba wa soo aadeen dhinacaan dhanba wuxuu dagaal ka socdo ahaa aan dhuumanay meel godan ku dhuumanay mahayga xabadooynaa maqalnay dabcan mahayga waa ooynay aniga waa ooynaayey kadib baddiya hadda nagu soo fakatay meel kale luuqaan ku dhuumanay xale waxyaalo xuna arkay anigii mahayga aadaan u silcoonnay kadibaa meel kale u dhuumanay haddana meelo badan adi marba meelse ugu dhuumanaynay marba qof noo qaadaaya ma fahamtay aan markii dambe meel kale ku dhuumannaan ka soo baxnay waxaas waa markii ugu horraysa aan aragno xalay ahayd markii ugu horraysa xabadana aan maqalno qaraxna maqalno aan wada sasno maca anigii soddon sano an soddon jiraan ahay weligii marka ugu horraysa waddanka imaanaya ahayd barka ugu horraysana waxaan la kulmo saaxib magacii waa maxamed cabdi cumar xala ana waxaa ku sugnaa markii oo dhibaatada halkan ka dhacaysay aniga qoobtana ku sugnaa inkastoo saa'id uga fogaayo oo jooga qaybta argada oo dhankaas ah horta anagoo meesha fadhino hal saac iyo meelahaas kontoneeda jeclahay saacadda hal mar waxaa bilowda xabado aad u xoogan markay xabadaha dhaceen waxaa ku soo xigay qarax aad u weyn annaga marka meesha waa yaabnay waa la kala cararay meele wax naga jiraanaa weynay markaas aniga anoo meesha taagan waxaa igu soo cararay dad badan oo kabala'aana qaar qaar fakanaya dhahayo ooyayaan aan naftirkiiga waa yaaba ma garateen marka meeshan wax aad u weyn oo dhibaato aad weynaa ka dhacday weerarka kooxda al-shabaab ay ku qaada liido gaar ahaan maqaayadda biral biij ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo kadibna dabley hubaysan ayaa gudaha u galay dhismaha dadka goobta ku geeriyooday ayaa waxay u badnaayeen dhallinyaro sida ay ka muuqanaysa sawirro ay baahiyeen dad eheladooda ah oo uga tacsiyeynaya baraha bulshada muqdisho oo bilihii ugu dambaysay amni ahayd ayaa waxa uu qaraxani noqday mid walaac badan geliya shacabka caasimadda goobta la weerara ayaa ahayd ganacsi cusub oo dhowaan laga hirgeliyay liido cabdilcasiis barrow v o a muqdisho